ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك انشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين الباب الثالث باب كصدحات في معيشة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم wuxuu fasalka saddexaad ka hadlayaa nebiga noloshiis can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tidhi maca shabica ma dhergin aalu muxamadin muxamed waa sala allahu alayh wasalm nebigeenna aalkiisu mundu qadima almadiinata madiino markuu soo galay laga bilaabo min dacaami burin bur dacaamkii raashin bur ka samaysan ilaa waagii nebigu madiino soo gelay ehelkiisu kamay dhergin waa toban sano halaada layaalin saddex maalmo habeen tibaacan oo isku xigta saddex beriyo isku xigta ilaa waagow nebigu madiino soo galay aalkiisu kamay dhergin raashin bur ka samaysan xataa qubida ilaa laga qibdooday oo nebigu ka dhintay calayhi salaatu wasalaam wa canhaa qaalad waxay tidhi tuwafiya nebiyu nebigaa la oobsaday sala allahu calayhi wasalam waalxalmaa fii rafii rafkayga uusan ku sugnayn raf waxaa la yidhahdaa shayga raashinka lagu shubto weel guriga yaallo cunnada iyo burka iyo raashinka iyo la dhex dhigoo lagu lagu shubto markaas baalkaa oligaayoo weelkaa wax lagu shubto oo rafka ah oo qufaddaah ma ahayn min shayin shay shaygaasoo ya'kuluhu uu cuno duu kabidin beer mid u saaxiiba beer qoyan wax u saaxiiba waxuu cuno meeshaa ma oolin weeyaan markii nebigu dhintay gabadha gabdhaha xaasaska ugu sii jeclaa caaisha weeye laguma arag wey ilaa shadrun shadri oo min shaciirin heeda mooyaane kaasoo isaguna fii rafin raf ku sugan rafkaasoo li aniga ii ahaaday waxa weeyaan rafkaas waa kaan hadda sheegaynayo waa weelka cunnada lagu rito weeyaan bahal saabsanoo bahal macnaha w alaabta iyo lagu gurto weeyaan oo raashinka iyo lagu dhex rido in yar oo shaciiroo heed ah heed ah ayaa kaa ku jidhay wax kaloo yaallay ma jirin fa akaltu minhu isagii xaggiisaan ka cunayay bay tiri xataa daala calaya ilaa dusheeda kaga dheeraaday laba miisee hadba intii loo baahan yahay baa laga soo qaataa waa la iska karsadaa muddo badan baa arrinku socotay ilaa arrintii iga dheeraadayoo oo dusheeda kaga dheeraadaan la yaabayba anigu meeshaan aan wax ka dhammaanayn fakiltu waa beegay bay tiri waagii dambe wuxuu tiro badana balfiiri fafaniya waa iga dhammaaday bay tiri markaan beegay oo wixii aan macnaha sal gaaray deedna dib dambeba looguma arag rawaahuma shaykhaani watirmidiyo walimuslim watirmidiy maa shabica aalu muxamedin sala allahu calayhi wasalam muxamed aalkiisu kama dhergin min khubsi shaciirin heed kimisteed yowmayni laba maalmood oo mutataabicayni xiriira xataa qubida ilaa laga qibdooday nabi maxamed aalkiisu kama dhergin shaciirta kimisteeda heed wey sida qamadigoo kalea nooca ugu sii fiican maa laba maalmoodoo xidhiidhaha ilaa nebi moxamed laga qibdooday calayhi salaatu wasalaam ee shaciirtoodu shaciirteennoo kale ma ahayne waxay ahayd mid ka duwan oo leella-eg beriiska maaragtay yaryar oo kale wahuwa waa beriis yaryar oo kaleu ahaa macnaha shaciirteenna iska la shiidaya ama qaabkaanoo kale ma ahayn wahuwa yubaacu fii maxalaati ladwiyati hadda meelaha daawooyinka lagu gado baa shaciir noocaas ahoo beriiska urus yaryar ah lagu gadaabay cindanaa alaan litadaawi bihi min bacdi alamraad xanuunada qaar baa dadka looga daweeyaa ilaa shaciirtu sideedaba faa'iidooyin badan bay iska leedahay walimuslimin laqad maata nebiyu nebigu waa dhintay xaqiiq ahaan sala allahu calayh wasalam walxal maa shabiica uusan ka dhegin min khubsin kimis wa zaytin saliid fii yowmin waaxidin maalin keliya maratayni laba jeer maalin keliya isagoo laba jeer aan ka dherginin ayuu nebigu dhintay waana khayru khalqillah maxaa yeelay ummadda nebigu u doori jiray wixii soo gala dhereegtana waa diidanaa ummaddana waa u jidaynayey arrintan inay waxna bixiyaan dhereegta badanna iska ilaaliyaan ee nebigu adduunka waa ku waasacsan karay hadduu doonayo buurihii makaaya uu ka diiday inay dahab u noqdaan wa canhaa qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa yaatii calaynaa dusheeda miduu ku yimaada ashahru bil bil baa n dhammaanaysa walxaal maa nuuqidu aanan aanan shidin aanan hurin fii beytinaa guriga innaga naaran dab guriga iyagaana dab laga shidin waa caaisha balad arrintaa cajaa'ibteeda fiir innamaa huwa waxaan ku noolnahay bishaa dhan wuxuu ahaa atamru timiriya walmaau biyo ilaa an nu'taa in marmar naloo la yimaado mooyaane biluxaymi xoogaa hilib yaro ah luxaym in yaroo hilib yar hilib yar oo marmar maaragtay dadka iskeenaan mooyaane timir iyo biyo waxaan ahayn oo gurigaa dab lagama shidin labadaasna dab uma baahna timir iyo biyo maxaa loo karin waaye dabka loo shidi waay dee wax dab loo huriyaanba oolinba haddaan waxay dabka la saari lahaa lahayn isan meesha oolinba dabba ma la shidayaba macnaha dabko saasu ah macnaha reer hebel dabku waa ka dansanya waxa weeyaan wixii dabka loo shidi lahaa ma yaallaan meesha wa canhaa annaha qaalad waxay ku tiri licurwata curwa ayay ku tiri caaisha yabna ukhtii walaashay wiilkii ay dhashay habaryaar bay u ahay in kunnaa waxaan ahayn in hushaaniya kunnaa waxaan ahayn la nanduru kuwa fiiraya ila alhilaali bisha bil baan dhalanaysa dhalashadeedaan fiirinayn halaaثata ahillatin saddex bilood saddex bilood dhalashadood oo fii shahrayni fii tamaami shahrayni ahaaday laba bilood taam noqoshadood manaha xagga dhalashada waa saddex bilood xagga dhammaystirkana waa laba bilood bil baa dhalatay waanu aragnay waa dhammaatay bil kalaa dhalatay waanu aragnay waa dhammaatay waa laba bilood bishii kalaa dhalatay markaas xagga dhalashooyinka waa saddex bilood dhalashadood laakiin saddexda bilood laba waa dhammaatay midna hadday dhalato bilowd saddex bilood oo noocaas dhalashadood oo laba dhammaato fii shahrayni ah tamaam shahrayn ayaana maraysa oo aan fiirinayn walcalmaa uqidat aan la hurin fii abyaati rasuulilahi rasuulki ilaahay guryihiisa oo dhan sal alla alay sl naarun dabaa laga shiday bal hadda arrintaa fiiriya adduunyada qofkay ku badantaho waxuu doono guriga u yaalleen jacayl macnaha isaga la jecel yahay maaha ha qofka macnaha iska ilaalinaya ama sidiisaba u waayeyna nacayb maaha faqultu waxaan idhi haddaan curwaahay maa kaana muxuu aha maa maxaybaa yucashiikum maa kaana ayu shayin baa kaanaha yucashiikum ki idin nooleeya waka maxaa maxaa ku noolaydeen ma maa macnaha ma maa yucashiikum maa maxaybaa kaanaha yucashiikum maxaa idin nooleynay qaalad waxay tihi alla sudaani labada madmadow atamru timirya walmaa ubiin labada uma madoobada macnaha waa taqliib timirta macnaha biyihii laga qallibayo timirta caansan laba shay haddii laisku tasniya kan caansan baa la siiyaa midabka timirtaa sii caansan biyo madowna hadda innaga waa iska dhahnaayo waxa weeyaan aswadaan waa iska yihin timirtuna marka wixii la madowda haddii caddaan iyado ma leh ilaa annahu qad kaana waxa u ahaa lirasuulillaahi sala allahu calayh wasalam jiiraanun daris oo min al ansaari reer ansaareeda kaana lahum waxa u ahaan jiray nimankaa reer ansaareed manaaixu xoola xoola irmaan kaanuu waxay ahaa yamnaxuuna kuwa maaliya minhaa mana manaa'ixdaas xoolaha irmaan rasuulallaahi bay macnaha maalin jireen fayasqinaahu nebiguna markaa waana waraabin jiray caanahooda rawaahuma shaykhaani wa tirmidiy keliya waxaa soo raacay xoola macnaha caana leh oo ama geel ama ariya oo waxaa jiray nebiga loo keeni jiray oo caanahaas markaa nebigu wax naga siin jiray calayhi salatu asalaam waay can qataadata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu hay naati anas ibna maalik baanu imaan jir radia allahu canhu walxal khabbaazuhu anaskan kimiseeyihiisa ay kan meesha u jooga wax muufaynta ama kimisaynta oo macnaha cunnada u diyaariya kimista qaa'imin uu taagan yahay kii kimista diyaarinay fa qaala wuxuu yidhi anas kuluu cuna famaa aclamu nabiya anigu nebiga ma ogi sala allahu calayh wasalam ra'aa inuu arkayba rakiifan kimis muraqaqan la jilciyey kimis la jilciyey oo sidaan loo cajaa'ib looga dhigay oo qaabka canjeeladoo kale ah qaabkaa loo diyaariyey nebigu inuu arkay anigu ma ogi ba yidhi marka idinku cuna xataa laxiqa ilaahu nebigu ka haleelay bilaahi ilaahi walaa ra'aa nebigu mana arag shaata neef ariya samiidan oo la muufeeyey bicaynayhi labadiisa indhood kuma arag qadu weligeed rawaahu lbukhaariy waxa weeyaan kimista la jilciyey sida canjeeladoo kale laga dhigo taas weeyaan samdiga waxa weeyaan neefka marka hore waxaa laga siiyayaa suufka macnaha dhoorta iyo waxa markaasaa dab baa lagu soleeya wahuwa kullu mutarafiin dadka raaxaysanaya hilib saa u muufaysan oo maarata u shiilan ayay isticmaalaan oo qaabkaa u solan marka qaabkaas waxa loo diyaariyey weeyaan neefkii o dhan oo hilibkiis hal mar sii yahay baa inta waxa kale laga waxeeya hal mar haddii la doono saa loo foornaynaya way dhacdaa makhaayadaha iyo teelada waaweyn iyo waa lagu sameeya rawahu الbخaariي عan النuعman بni bashiiri radي الlahu canهuma qaala wuxuu yidhi alastu ma waydnaan ahayn hadda dadow fii طacaamin cuno iyo wa sharaabin sharaab maa shiitum waxaad doontaan maanta adduunka cunid iyo cabid waxaad doontaan sooma haysataan laqad ra'aytu hadda waxaan arkay nebiyaku nebigiini salى الlahu عalيه wasalam walcal maa yajid uusan helayn min addaqli ya min addaqli timirta teeda xun uusan ka helayn maa yemlau badnu calooshiisa wuxuu ka buuxiyo timir wanaagsan iska daa nooca xunoo timirta calooshiisa qadar uu ka buuxiyo noocaas xataa nebigusan heli karin rawaahu tirmidiyu wa muslimuun marka isagaa diiday nebigu adduunyadan iyo birbirkeedaba calayhi salaatu wasalaam isagaa diiday marka qofka xaqiiqada shayga fahansan dee wuxuu yahayba ogya ha qofkaan laakiin fahansanayn baa daba boodaya adduunyada ilaa imaamu shaafici waa isagii lahaa abyaad macnaha tamuut lusdu fi lghaabaati juucan buu yidhi libaaxiyadu meelaha kaymahaabay oo xirarkaabay gaajo ugu dhimanaya walaxmu daani taakuluhu lkilaawey hilibka idahana aybaa iska cunaysa anaa adduunyada fiicnaydna dad saas oo kale sida iyadoo kale ah iyo gaalooyin iyo balaayo iyo waxaan alla agti qiima ku lahayn ba iska haysa dadkii wanaagsanaana gaajo uga dhimanaya marka taas iyaga qiimo u noqon mayso adduunyada ay hayaan sababta a ba yidhi wacabdun qad yanaamu calaa xariirin addoon waxaa laga yaaba dhar xariira inuu iskaga seexdo a waa addoon laakiin dhar xariiru qaba ku seexdo wadu waduu nasabin mafaarishahu turaab mid nasa fiican ahna inuu macnaa dhulka wuxuu iska xijiyo waayo oo sharaf leh oo ciiddu ay joodar u tahay taasna waa dhacdaa buyidhi waka can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi waxaa sala allahu alay wasalam yabiitu kii macnaha barya allayaali habeenna almutataabicat xiriira daawiyan xaaliya mid bog laalan waalu ehelkiisuna laa yajiduuna aysan heli karin cashaan waxay casho ah gelinka dambe waxaa la cuna casho la yidhaha qadadaba ka bilow wa kaana akharu khubsihim kimistooda badankoodu wuxuu ahaa khubsa shaciir heedda kimisteeda burkaan cad maahayn taasaa macnaha la isticmaalayo waa nooc iska hooseeya manaa nebigu mar hadduu bog laalan yahay reerkiina waa bog laalan yahay can abi طalxata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi shakownaa ilaa rasuulillahi baan u sheegnay sala allah alay slam aljuuca gaajo wa rafacnaa can buduuninaa calooshanada xaggeeda waxaanu ka qaadno oo macnaha ka marada ka fayn can xajarin xajarin dhagax dhagax in caloosha inoogu xidhan tahay dhagax xoogaa qabo baa laga helaayo calooshaan isku soo dhacayso xoogaa tiiranaya halka haddaa dhexda ku xidhat markaa nebi alla waa dhibaataysan nahan niri rafaadkana haysa iyo gaajada waxa dhagax noogu xidhan xabad xabad dhagax fa rafaca rasuulahi sal l sl nebi ilaahi baa isna ka ka ka kor qaaday calooshiisa can xajarayni labo hal dhagax hadduu idinka idinku xidhan yahay aniga labaa igu xidhan weeye waa waa dhibaato ka daran weeyaan laba dhagax buu tusay calayhi salaatu wasalaam sidaasaa wax u dhacday welidaa baa muxuu yidhi imaamu buusiri washaba min shagabin axshaahu wadawa taxta alxijaarati kashxan mutrafa aladimi markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka hadlayey can muxamed ibni siriina radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunaa waxaanan cinda abi hurayrata wa calayhi abi hurayrihii waxaa dushiisa ahaa thawbaani laba maro muwashaqaani ee le macnaha la ranjiyeeyey labadaa maroo min kataanin kataan ka samaysan kataan waxa weeyaan mumashaqaani muraqaqan laba maroo jiljilcsan oo macnaha ee la ranjiyeeyey noocaasoo oo dharka jiljilcsan oo kataanka la yidhaahdaa suufsuufka ah fatamakada waa ku xaakaysa abu hurayra fii axadima labadii mara midood buu sidii fasaleetigii iskaga tufaacan dhuufti uma qaala abu hurayra wuxuu yidhi isma almaansanee bakin bakin ay waa kelimo markii cajaa'ib aragtidaa la yidhahdaa cafaraxa iyo layaabku kaa bato cajaa'ib weeyaan yaab badana wey yatamakadu abu hurayra abu hurayra maanta waa ku xaaka tufanayaa buu yidhi filkataani mara suufa buu maanta macnaha ku ku ku ku andfasaliti oo kale waa ku xaaka tufanaya laqad ra'aytinu waana sarkay ba yidhi aniga abaa hurayra walxaal innii anigu la akhiru aan dhacayo fii ma bayna mimbari rasuulillahi sal ly slm rasuulka ilaahay mimbarkiisa iyo waxujrati caaishata caaisha qolkeeda inta udhaxaysa anoo dhacaya bay min aljuuci gaajana la dhacaya maqshiyan xaal aan ahay mid lamiir daboola caleyha dusheeda mimbarka nebiga iyo guriga caaisho hadda nebigu ka asanya waa meel isku dhow oo maarata hadda meeshaan joognay mixraabkaa iskaga dhow marka waxa weeyaan meeshaasaan arkayey anoo labadaa meelood dhexdooda gaajo miir daboolan dartiis la dhacay gaajada qofku hadday ka badato waa miir dabool maaha fa yajiiul jaa'i midka imaanaya imaan jirabe meelaha kan ka yimi waani aqoon fa yadacu rijla lugtiisa u iga dejinayo calaa cunuqi halkaa surkaa halkaa surkaa u lug iga saarayabe luqunta oo muxuu u saaraya yaraa wuxuu u malaynayaa anna bia aniga inuu igu sugan aljunuunu waali ana aljunuuna bi inaan waalnahay baa moodaya gaajaan la dhaca qof dhacayo meesha yaallo arkaya makaasu leeyahay qofkan waa waalan yahay iska qabo halkaasuu iga saaraya lug wamaa biya junuun hadde wax waaliyana iguma sugnayn wamaa huwa waxaan la dhacayna maaha yidhi ilaljucu gaajo mooyaane heerkaasaan soo marnay buu leey maantana waa kana dharka noocaasa wax kale iska daaqaadashay baan caliyada ku tufaynaa waa xaaladda ugu daran baa la yidhi baahi maxay la sabrayeen marka ilaahay ridihiisa iyo ridaha rasuulka inay helaan waagii dambana hadda waa iyaga gaaray manaasilsha meesha ugu sarraysa adduun iyo aakhiraba adduunkana meesha saray ka gaareen aakhirana dee meesha ugu sarraysa wey heerkaasay gaareen can cabdillaahi radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi naama rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam nebiga ilaahay wuxuu ku seexday calaa xasiirin dirin falag faqaama waa kacay walxaal qad absara xasiirka uu saameeyey fii jambihi dhinaciis haddaa meel macnaha ku seexatid aan maaragtay dirmahoo kale iyo xasiigii hadhow markaa kacday qofka jirkiisii ku sawirmayaan marka nebigu wuxuu dirmihii la dhigan jiray oo falagtii oo kale ka kacay iyadoo jirkiisa ay ku sawirantay deldeligaheed faqulnaa waxaan idhi yaa rasuula allah low itakhadnaa laka haddaan kuu yeelno maxay ay firaash layinan firaash jilicsan macnaha waa tafsiir ruwaat ama maaragtay musanifka mid kastaba hal ahaadee intaan qowska ku jira fa qaala wuxuu yidhi maa li aniga iyo weli dunya aniga iyo addunya maxaana kala galay ma ana anigu maahay fi dunyaa addunyada dhexdeeda ilaa ka raakimi daabad mid saaran oo kale ma gaadiid saar kaasoo istada la haraysay taxta shajaratin geed hoosteed uma raaxa carraabay wa tarakaa geedda ka tegay nin nin galabta geedka ka carraabaya muxuu ka hagaajinaya waa waxba saasoo kalabaana adduunyo weeyaan oo xogaaga harsiga keliya weeyaan marka maxaa aniga adduunyana kala galay joodare ugu samaysanaya rawaa haadi alarbacata atirmidiy joodare jilicsan waxba la igu samayn maayoby waxa guryaha yeelan hadda waa aragteen adduunyada can sacd bni malikin radia allahu canhu sacdi bn abi waqaas raggii jannada loogu bishaareeyey midkooda wey reer bani zuhra weeyaanoo qoladii nebiga reer abtiga u ahay wey qaala wuxuu yidhi inna anugu awalu rajulin baan ahaa oo min alcarabi reer carbeed oo ramaa bisahmin leeb ku ganay fii sabiilillahi kow ninkii koowaadoo leeb ilaahay waddadiisa ku tuuray jihaad aniga wey walaqad ra'aytunaa waanu is aragnay naqzuu xaalaan duulayna maca rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam wamaa lanaa iyadoosan noo sugnaan dacaaman wax cunnaa ila alxublatu abqa mooyaane geedaha maaragtay dhimbiliishay abqada leh waxaas waxaan hayn maana cunin bi iyo waaada samuru qurcas geedkan waaweyn oo qurca caleentiis iyo wixii mirihiisa iyo afqadiisa waxaas xataa ina axadana midka yaa yaa la yadacu waa dhigi jiray waa saaloon jiray kamaa tadacu shaatu neefka arigaasoo u saalooda oo kale manaa ilaa wuxuu qofku cunaa gadaal ka yimaado soo ma dee markaas geedahan xooluhu cunaan saaladooda waa la arkay marka geedihii xoolahan daaqnayo saaladaasoo kale naga imaanaysa ilaa wax kaloo caloosha ka imaanaya male wax qallalan wey uma asbaxad waxay ahaatay buu yidhi banu asadin reer bani asad waa qabiilkiisa hadda maanta waxay ahaatay u reer bani asad yucaziruunanii inay ceebaynayaan fi diini diinta igu tacziirayaanoo igu ceebaynayaan way leeyihiin ninkan waa nin dib socda laqad khibtu waan hoogay bay idan haddaas wadalla camalii camalkaygana waa dhuma heerkaa intaan diinta u soo maray oo saas aan ahaa oo ninkii koowaadoo leeb tuuray ahaa maanta haddii diintii laygu canaananayo oo layleeyahay ma ficnid dee waaba dhumay buu leeyahay marka macnaa isaga waa ficnaa qolada canaananaysaa iska canaananaysay marka daa maanta arrinta ay idinku ay leedihiin sidaas khalaas buu yidhi marka digadaasa naga imaan jiray digadu waa waxaan isku dhegdheganayn oo xabadxabaddaa usoo dhacayso qallalan oo sidaas oo kale ah xayawaanka saaladiis can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi kharaja nabiyu baa baxay sal alla alay slam fii saacatin oo laa yakhruju fiiha saacaddaas kol usan soo bix jirin walaa yalqaahu ousanan la kulmi jirin fiiha saacadda dhexdeeda axadun cidina uma imaan jirin xilligaa nebiga xilliga qayluulada oo kale faataahu abu bakr baa u yimid radia allahu canhu nebiga soo markuu soo baxay abu bakr baa u yimid faqaala wuxuu yidhi nebigu maa jaa bika ya abaa bakr abu bakrow maxaa ku maxaa maxaa ku waday maxaa ku keenay faqaala wuxuu yidhi kharajtu waan baxay alqaa rasuula allahi sala alla alay slam alqaa xaalan la kulmaayo rasuula allahi sal ly slm waanduru aan fiirinayo fii wejhi wejigiis inaan wejigaada arko oo salaamo oo dee salaanta nebiga la salaamay iyo arkidda wejigiisa sharaf baa lagu helaa saasaan usoo baxay falam yalbas ma nagaan an jaa cumar cumar inuu yimid isla markiiba cumar baayo alla maxay isku xihan yihin waa weyn hadde waa labadii ku xigtay nebiga calayhi salaatu wasalaam rag waa weyn wey meel haddii cumar taagan yahay abubakar ama nebiga waa joogaa kan kalena hadduusan jooginna waa in lagu soo hadal qaado faqaala wuxuu yidhi maa jaa bika yaa cumar cumar maxaa ku keenay qaala wuxuu yidhi say cumar si waa cadaysay aljuucu yaa rasuula allah gaajaan la soo baxay buu anigu faqaala rasuulullahi yidhi sal ly slam wa ana aniguna qad wajadtu waan helay bacda daalika kaa barkiis aniga laftayda gaaja ay soo saadhaan nebiga faindalaquu waxay aadeen ilaa manzili abilhaythami nin abilhaytham la dhihi jiray gurigiis binu tahiyaan waa nin cajaa'ib alansaari waa ninka inaa baratid way nin cajaa'ib wey wa kaana rajulan buu ahaa kasiira nakligeed timireed badan washaaya arina badan walam yakun lahu ninkaas ma ahayn khadamun khaadimin u shaqaysa gurigiisi baa la tegey falam yajiduhu guriga lagama helin ilaa ninkii haddousan wax u shaqeeya hayn isagaa hawlihiisa kale ku maqanoo guriga lagama helo guriga waa laga waayo nin hodan u ahaa hantiilo ah wey faqaaluu liimra'ati islaantiisi bay waxay ku dhaheen ayna saaxibuki zawjkaada aw faqaalad waxay tihi indalaqa waa tegey yastacdibu lanaa xaalow noo macaan dalbayo almaa biyo biyo macaan buu noo doon falam yalbasuu mayksan nagaan an jaa'a inuu yimid ba abulhaytm isla markiiba inuu abulhaytm la yimid biqirbatin yaa qirbad sibraar taasoo qirbad inuu la yimid yazcabuhaa taasuu xambaarsan yahay ama yazcabuhaa xaal xambaarsan yahay xambaarsan yahay fawadacaha halka waa dejiyey dhulkau dhigay uma jaa'a waxa waa yimid markuu iska dhigay alaabti yaltazimu nebiya nebiga soo isku dhedhejinaya gurigiisa baa la joogaa nebigu ku soo booday sala allahu alay wasalam nebi maxamed baa maanta gurigiisa u yimid wayaftiihi uu ku furanayo biaabihi wa ummi hooyadii aabihi a leeyahay ya aabbaha iyo hooyada idama laha lagugu furtee nebigu leeyahay ilaa waa cid kasta waa ku furan lahayd nebige uma ndalaqa wax kasta waa inaad ka jeclaatid uma ndalaqa waa la tegay bihim iyagii ilaa xadiiqati beertii buu geeyey beertiis fa basada lahum beertaas meesha cajaa'ibka waxuu u goglay bisaadan gogol ay ku fadhiisaan horta dadka waxaa koowaad martiqaadka gogol horta waa in la helo uma indalaqa ilaa naqlihi geetimireedkiiba ku orda fa jaa'a wuxuu la yimi biqinwin rucub hal macnaha laan weyn oo timirtii ku taallo fa wadacahu waa hordhigay bal cajaa'ibka arag hadal male horta fa qaala nebi baa wuxuu yidhi sala allau alay wasalam afalaa tanaqayta maxaadan noogu soo uruurin lanaa annaga min rudabi rudabka inta rudabka keliya maa ka soo gudha laantoo dhan maxaa u soo goysa mirihii soo bislaan lahaa kuwii curdanka ahaa kuwii ka daba imaan lahaa wixii o dhan isla soo goysa moogta ya ma inta rudabkaa keliya la cuni karo macnaha nooc kasta timirta waa loo cunay lakin inta rudabka keliya maa soo qaadi faqaala wuxuu ya rasuul innaa aradtu waxaan doonay an takhayaruu inaad kala doorataan min rudabihi rudabkiisa iyo wa busrihi busrigiisa nooc timirta ka mid ah busri la yidhaahdaa noocna rudab baa la yidhaahdaa marka had ninba kau doono inuu ka goosto way ujeedadu fa akaluu waa cune wa sharibuu waa ka dhergeen min dalika almaa'i biyaha biyihii macaanaa iyo waxaa laga dhergey timirti waa la cunay macnaha dhere kale maaha sharibuu waa cabbeen min dalika almaa intaa ninka martiqaadka guma ah fa qaala rasuulullaahi baa yidhi sala allau alay wasalam haadaa kan laynoo keenay wallaahi waladii nafsii biyadii baan ku dhaartay min annaciimi waa nicmada eebbu ka mid yahay alladii nicmadaasoo tusaluuna canhu laydin weydiin doono yowma alqiyaamati warbal halkaa barwaaqataaba nabiga waxaan qiyaamada waa layna weydiinaya waa raggii gaajada usoo baxay ragga maalin kasta dherga ka war oo maxay tahay nicmada ay haysaan dillun baaridun hoos qabow wa rudabun rudab dayiban wanaagsan wa maaun baaridun biyo kaloo qabow walow halkaa nicmo taala arg waxaan uma latusaluuna yowmadan caninaciimidi la yiri way ka mid noqon doonaan saxaabiga magaciisa waa barataa malayn fandalaqa wuu tegay abulhaytham abulhaytham ninkii la dhihi jiray binu tahiyaan waa teg liyasnaca lahum dacaaman inuu cunno u sameeyo intaan maaha martiqaad cunnaa la diyaarinaya intaan waa kusuusuguddi fa qaala nebi baa wuxuu yidhi sal ly slam ninku waa ari badan buu lahaa nebigu waa gartay mar hadduu xagga isku majiira inuu ariga rabo inu wax ka qalo laa tadba laa tad baxanna ha gawricno ha gawricno daata darin mid caana leh war bal neef irmaan waa degdegaysaa neef irmaan ha noo gawrici ya fadabaxa lahum wuxuu u gowraca canaaqa waxar weyn ow jadiyan orgi foodbuura orgi macnaha kuusan waay hal sano ku dhawaad jira faataahum bihaa waa ulayim iyagii iyadoo bisil faakaluu waa cuni faqaala nebi baa wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam hal laka khaadimun war wax shaqaalaha khaadima haysata qaala wuxuu yidhi laa maya war adag khalqiga ilaahay abuuray waa khayru khalqillahi wey waa nebi maxamed dowladda islaamka ugu saraysay oo qaa'idkeeda dee nebigu yahay weeyaan ha maanta dadka meel loo dhiibo ujeeddada waxaa moodaa inay tahay in loogu dhiibaya inay iyagu un maarata wax ka tabcadaan inay ka gaajoodaan iska badaaya ummad kalaba inay xataa wax ku leedahay inaysan u fahamsanayn qaala wuxuu yidhi fa idaa ataanaa nebigu wuxu yidhi hadduu noo yimaado sabyun kuwa la soo qafaashay faatinaa noo imow fa utiya nebiyu waxaa loola yimi sal ly slm bira'sayni laba madax macnaha laba la soo qafaashay laysa macumaa haaliu min saddexaadna m usan ahayn laba addoombesun laba madaxun faataahu abulhaytam ilaa ballan bay ahayd waa u yimi abulhaytam faqaala nebi waxau yidhi sal sl ikhtar minhuma labadaa mid dooro faqaala wuxuu yaa nabiyllaahi nabiyallaahi ikhtar li adigu ii door faqaala nebi baa yidhi sal ly slam ina almustashaara qofka lala tashaday mu'tamanuhu waa la aaminaya khud qaada haadaa kaasaan kuu door fa ina anigu ra'aytu waan arkay yusallii isagoo tukanaya kaasaa fiican isagoo tukanayaan arkay kaalata waay wasaw si una dardaaran bihi isaga macruufan wax wanaagsan oo waa maxay islaantaada markaa u geysay reerka yaan la dhibin oo la dhihin waa iska shaqaalay si la doono loogu xamaalana ha loo naxo ha loo turo faindalaqa abulhaytam waa tegey ila mraati buu u tegey fa akhbarahaa wuxuu u sheegay biqowli rasuulilah hadalkii nebiga sala allahu calay wasalam fa qaalad waxay tidhi gabadha arag maa anta ma tihid bibaaliqin mid gaaraya maa shaygay qaala fiihi nebiyu qaala uu yidhi fiihi dhexdiisa annabiyu sala alla alay slam addoonkan dhexdiisa wuxuu nebigu ka yidhi mid gaarayo dhammaystiri kara ma tihid xataa tuxtiqa ilaaha ka xorayso war inaa xoraysido addoon uusan noo noqon o usan noo shaqayn xor noqdo mooyaane si kale arrinta kuma fulin karo dardaaranka nebiga kuma camal feli karis inaa xoraysid mooyaan macruufka fa qaala waxaa yidhi huwa catiiqu waa iga xorma ninkii shaqaale ma haysan xataa faqaala nebiy baa yidhi sal alla alay slam in allaha ilaha lam yabcad nebiya nebi ma dirin walaa khaliifatan khaliifo ma dirin ilaa hadduu diro walahu bidaanataani buu leeyahay laba soo macnaha laba waday hoosaad laba saaxiib saaxiib hoosaad laba gaar ula tashado oo taladay soo jeediyaan hadda waxaa jira madaxda rag talada laga qaato oo wixii iyagu ay ka tala bixiyaan xataa go-aanka iyaga la siiyo oo taladooda la qaato aan la khilaafin la taliyaha fulan baa maqlaysaa wax raggaa weeyaan waay bidaanatun midi waday hoosaad oo la xidhiidha ta'muruhu waxay amadhaa mid kastoo meel loo dhiibay bilmacruufi wanaag bay amraysa wa tanhaahu cani ilmunkari xumaantana waa ka dhawaysa wa bidaanatun bidaano labaadna laa ta'luuhu kala gaabsan mayso khabaalan fasaad balaayay mintaas u sheegaysaa iyo xumaan waman yuuqa qofkii laga ilaaliyo bidaanatu suu'i xumaanta rafiiqeeda tali macnaha la taliyaha xun qofka laga ilaaliyo faqad uuqiya waa la ilaaliyey la taliya xun ninkii laga ilaaliyo kaasaa la ilaashay kaasaa fiican wa canhu waxaa laga wariyey annahum saxaabadu asaabahum waxaa asiibay jabuucun gaajo fa acdaahum rasuulullaahi baa siiyey sal sl tamratan tamratan xaba xaba timira ilaa timirtuna waa yaraydoo laba laba iyo saddex saddex looma siinki karin ragguna waa badnaa can anasin radi allahu canhu can nabiy sala alla alay slam qaala wuxuu yidhi nabigu laqad ukiftu waa lay cabsi geliyey fi llaahi ilaahi darti walxal maa yukhaafu axadun qofna aan la cabsi gelinayn walaqad udiitu waa lay dhibay fi llaahi ilaahay darti walxal maa yuudaa axadun cidna aan la dhibaynin keligii waagii islaamku qariibka ahaa wey muslimiintu ay yaraayeen waagii dambase waxaa nebigu gaaray waa dad iyo ilaahay wuxuu siiyey rag dagaalamay mujaahidiina walaqad hatad calaya dusheeda waxaa soo madhay buu yidhi halaaثuuna saddon beyna yowmin waleylatin habeen iyo maalin iskugu jira walxal maa lii iusan iyahan aniga iyo walbilaalin dacaamun wax cunaa dacaamkaasu yaakulaho cuno duu kabidin beer mid saaxiiba ilaa shayun shay mooyaan shaygaasoo yuwaariihi uu asturayey ibdu bilaalin bilaal kilkiladiis wax yaroo bilaal kilkilada ku qarin karay baa cuno noo ahay soddonkaa beri oo habeeniya maalinta iskugu jira a waa garan ka dhaa soddon beri wax yaroo kilkile la gelin karo aniga bilaal anna wax kala haysan soddonkaasna waana soo mareen baa nebiga waqiila lisuhaylin lisahlin baa waxaa lagu yihi radi allahu canhu akala nabiyu sala allahu alay slam nebig ilaahi wuxuu cunay annaqiya waa su-aal akala ma cuna annabiyu sal annaqiya kimista dahiran alxaw alxawaara ee cad aad saafidow si ah sida burka oo kale cunada kimista laga dubo o kale fa qaala wuxuu yidhi sahal maa ra'aa maba uu arag rasuulullahi sal ly sl annaqiya midaas aa sheegaysaan ee cad oo dahiran oo la saafi yeelay xataa laqiya llah ilaa ilahay la kulmay fa qiila lahu waxaa lagu yidhi hal kaanad lakum ma idiin ahayd manaakhilu manaakhil macnaha xaarimaal kuwa xaarin waxyaalaha lagu haadeeyo fii cahdi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam calaa cahdi rasuli lah sal xilligii nebigu qaala wuxuu yidhi maa kaana lanaa nooma ahayn manaakhil wax wax lagu haadiya maana lahayn qiila waxa lihi fa kayfa kuntum seeba ay tasnacuuna fi shaciir haadu ilaa waxay iskugu jidhaa raashinkii iyo buunsha moogta shaciirta see u geli jidheen qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahay nanfuku kuwa afuufa a hoogaabaa afkaa lagu afuufaya fayadiiru minhu waxaa ka duuli jiray maa daara wixii duuli kara uma nunufariihi waanu qoyn jirin fa nacjinuhu markaasaan iska qooshan jirin markaasaa la iska qooshi jirayoo qaabkaasaa la isticmaali jiray rawaaha hadi arbacata atirmidiy nasalu llaaha tamaama alqanaacati qanaacataama ilahay weydiisana warida tamaama arida aamiina marka waxa weeyaan waxaan soo baxay oo gadaal ka yimid oo wax lagu haadiyo waa min albidac almubaax bidcooyinka iska bannaa hadda dee wax waa la iska haadsan karaae lakiin xilligaa ma jirin waay ahlu sufati nimanka ahlu sufa la yidhahdo wey ahlu sufa sufadu waxay ahayd masaajidka nebiga meel ka mid ah calayhi salaatu wasalaam qola mafmsa muslimiin fuqara ah xoolo aan lahayn gurya lahayn baa deganaa meeshaas dalaalinta ah meel la daldaladay haddeer nafteeda waxaa ka taagan hal lagu dallaalin looga dhigo dalladoo kale ah meeshaasi habeen iyo maalinba iska joogi jiro qofna aadi mayaan qofna wax weydiisan mayaan nebiga unbaa ka warqabay can abi hurayrata radia allahu canhu annahu abu hurayra kaana wuxuu a yaquulu kii yidhaahda allahi aladii laa ilaaha illaa huwa axlifullaahi aladii laa ilaaha illaa huwa ilaah baan ku dhaartaa in alla kala jirin in kuntu waxaan ahaa laa actamidu bika bidiib beerkayga mid ku cuskada calal ardi dhulka minal juuci gaajo darteed macnaha caloosha beerkan waxaan ku dhejin jiray dhulka gaajada markay iga badato wain kuntu waxaan ahaa la ashudul xajara dhagax mid ku adkeeya calaa badni caloosheeda minal juuci gaajo darteed walaqad qacadtu waan fadhiistay yooman maalin calaa dariiqihim saxaabada waddadood alladii dariiqaasu yakhrujuuna minhu ay ka soo baxayeen meesha ay ka soo baxayeen baan u fadhiistay fa mara abuu bakar baa isoo maray fasa'altu waxaan weydiiyey can aayatin oo min kitaabillaahi aayad qur-aan maa sa'altu uma weydiin ilaa liyushbicanii inuu isoo dharjiyo maanta kaliya xaafaddan kala soo qadeeyo baan u weydiinaya aayadda wou yaqaana isagaaba ka badiya masaajidka u fadhiya fa marra waa iska marayo falam yafcal ma falino ima garan aayaddu inta u sheegay buu sii dhaaf waa sidaas buy uma mara bii waxaa isoo maray cumar fasa'altu can aayatin baan weydiiyo min kitaabillaahi ka mid a maa sa'altu uma weydiin ilaa liyushbicanii inuu isoo dharjiyo mooya fa marra waa iska mara falam yafcal ma samayn uma mara bii waxaa isoo maray abulqaasim sala allahu alay sl nebi maxamed fatabasama waa dhool biray xiina ra'anii markuu i arkay ujeeddadoo garta wa carafa wuxuu ogaaday maa fii nafsii nafteyda waxa dhexdeeda ah wamaa fii wejhi wejigayga waxa ka muuqda intaasoo dareemay gaajada iyo dhibaatada uma qaala wuxuu yidhi yaa abaa hirin abaa hurayrow qultu waxaan idhi labayka yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi ilxaqna keen aayad iyo waxaasba laiskuma sheegayo soo baxbay famadaa waa tegay nebigu fatabictu waan raac fadakhala waa galay guriga fasaadana waa idan dal faadana lii waana waa ii fasax soo gal fadakaltu waa gal fawajada labanan caanow ka helay fii qadaxin koob dhex weel fa qaala wuxuu yidhi nebigu markii hore la kaxaynaya nebigu dee guriga wax kumaba ogeyn qoladii guriga joogta wuxuu ku yidhi min ayna hada laban waa caanahan xaggee laga helay caanahan xaggee ka yimaade qaaluu waxay dhaheen hadaahu laka waxaa kuu soo helay hadiyeeyey fulaanun hebel aw fulaanatun heblaayu shakuraawi qaala wuxuu yidhi yaa abaa hir abaa hurey qultu waxaan idhi labayka yaa rasuul allah qaala wuxuu yidhi nabi ilxaq orod haleel ilaa ahli sufati nimanka ahlu sufada ahayoo meesha dhoobnaa masaajidka orod ut fadcuhum li igu ya ninkaanaaba tabcaana mogta qaala wuxuu yidhi abu hurayra wa ahlu sufatina adyaafu lislaami islaamka martidiisi wey sideedaba laa ya'wuuna ilaa ahlin ehel uma dulmaan walaa maalin maal intii kaa uma dulmaan walaa calaa axadin qofna uma dulmaan idaa atadhu sadaqatu nebiga haddii sadaqa u timaado bacaa waa diraa bihaa sadaqadaas ilayhim iyaga walam yatanaawal kama qaata nebigu minhaa sadaqada shay-an waxba nabiga sadaqadu xaaraan bay ka ahayd wa idaa atadhu nebiga haddii u timaado hadiyatunna arsala ilayhim waa u diri jiray iyaga xaggooda u diri jiray dheh arsala ilayhim xaggooda u diri jiray waa saaba minha hadiyadda waa ka asiibi jiray waxoogaabu hadiyadda ka qaadan jiray hadiyadda nebigu waa u fasaxnay wa ashrakahum waana wada ashrakahum fiiha iyagana wuu wadaajin jiray oo waxbuu ka siin jiray inta u cidiro fa saa'anii daalika arrinkaasi xumeeyey buu yidhi raggaa u yeertaas waa dhibsaday buu yidhi ha niyad ahaan macnaha afka kama hadli karee dee wuxuu is yidhi xoogaa yaroo caanaay oo aan dad ku wada filnayn dee adigu inaa cabtud unbaa fiicnaan lahayd arrintaas wuxuu yidhi arrintaasi ma soo jiidan fa qultu waxaan naf ahaan iska idhi wamaa haada labanu caanahani maxay ka deeqayaan fii ahli sufati hadda ahlu sufa haddii la keeno ila ahlu sufa waa badan yihin marmar bay toddobaatan nin iyo ka badan yihin maxay hadda caanahan yari raggaa ka taraya kuntu waxaan ahaaday xaqa mid xaqnimo badan ana aniga an usiiba inaan wax ka asiibo min haada labayn caanahan sharbatan hal kabo kabadaasu ataqawaa bihaa aan ugu xogayso cibaadada inaad adigu ka cantugto hal mar allela saasaa kuu ficnaan leh fa idaa jaa-u isagaa isla sheekaysanaya faidaa jaa-u hadday hadda yimaadaanna amaranii wuxuu amrayaa nebigu inaad iyaga siisiin sidoo khaadimu noqoto fa ucdiihim waan siisiin wamaa casaa mana mudna an yabluganii inuu iga soo gaaro min haada laban caanahan in wax iga soo gaaraan oo iyagaa dhammaysanaya markaas walam yakun mid kalena walam yakun mana ahaan min daacati illaahi ilaahay adeecidiisa iyo wadaacati rasuuli rasuulkii adeecidiisa waxay amreen inaan yeelana buddun kaaftoon rasuulka ilahay wuxuu ku amreyna lama diidi karo iyo ilaa wixii rasuulku amro ilaahayna waa amray moogta taasna lama diidi karo tan hadda laguu dirayana intaasoo hawlood baa ka imaanaysa bal si la yeelo intaasoo naftiisa kula sheekaysanaya wuu iska tegayo faataytum waa u tegay bu yidhi ahlu suf fadacawtum waa u yeer faaqbaluu waa soo qaabile fasaadinuu waa idan dalbeen faadina lahum nabigu waa u idin wa aqaduu majaalisahum bay qaateen makaanu fadhigoodu min albeyti gurg qaala wuxuu yidhi yaa abaa hirin qultu waxaan idhi labayka ya rasuul lah qaala wuxuu yidhi khud qaad caanaha faacdihim siisi waa sida awalba ka baqayy u qaybi rag faakadtu lqadaxa weelkii baan qaad fajacaltu waxaan gudagal ucdiihi inaan siinaya arajulani fayashrabu waa cabaya xataa yar waa ka wabxo uma yaruddu calayhi wuxuu igu soo celinayaa alqadaxa weelki meel kale waxaan looga shubaya male moogta weelka fa ucdiihi waan siinaya hambadiisa arajula ninka fayashrabu isna waa cabaya xataa yar waa ilaa u ka dhirko kuwad uma yaruddu calaya alqadaxa weelkii igu soo celinaya xataa intahaytu ilaaan ka soo gaaray ila nabiyi nebiga saf baan ka bilaabay nebigaan ku imi sal la alay slm walxaal qad rawiyal qoom qoonka cokanaadeen kulluhum qoonka dhammaantii fa aqada alqadaxa nabigu weelkiibu iga qabto fa wadachu calaa yaddi gacantiisa u saara fa nadara ilaya waa isoo fiiriy abu hurayra welima kaban fa tabasama nebigu waa dhool biray fa qaala wuxuu yidhi yaa abaa hirin qultu waxaan idhi labayka yaa rasuula qaala wuxuu yidhi baqiitu waxaa haray ana aniga oo anta raggii wada webxee labadeennaa harnay qultu waxaan idhi sadaqta yaa rasuula nabi allow runtaa wey qaala wuxuu yidhi uqcud fadhiiso fashrab cab fadhiga wax lagu cabaa faqacadtu waa fadhiista fashribtu waa cab faqaala nebi wuxuu yidhi ishrab misna cab fasharibtu misna waa cab famaa zaala kama zuulin yaquulu nebigu inuu leeyahay hadba ishrab cab xataa qultu aan idhi laa ma cabi karo waladii bacadaka bilxaqi baan ku dhaartay allah xaqa kula diray maa ajidu uma heli kare laho caanaha maslakan meel ay maraan meel ay maraan uma hayo baan idhi yaa rasuula allah waa buuxaa qaala wuxuu yidhi nabigu fa arinii itus fa adaytu waxaan u dhiibay alqadaxa weelkii faxamidallahi ilaahay buu mahadi wasamaa waa magacaab bismi illahi wax lagu caba wa sharba alfadla tahambadiibu cabay calayhi salaatu wasalaam xadiidkana rawaahu albukhaariyu watirmidiyu walimaam axmed baa warinaya xadiid aada u weyn weeya mucjizo weyn baa meesha ka dhacda caano yaroo aan koomba dhammayn saddex rodol iyo wax la mid ah oo intaasoo qof ka cabeen bal ka war can fadaalata bni cubaydillaahi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam kaana wuxuu ahaa idaa sallaa binnaasi dadka hadduu tujinaayo nebigu yakiru rijaalun rag baa daadan jiray min qaamatihim istaagga salaadday u taagayin bay ka daadan jireen fii salaati salaada dhexdeeda min alkhasaasati min ajli alkhasaasati gaajo darteed rag baa dhulka ku dhici jiray deb gaajo darteed wada arrintaa fiiriy wahum raggaasina asxaabu suufati bay ahaayeen xataa yaquula alacraabi ilaa reer baadiyuhu ka dhahan ilaa reer baadiya warmahayo haa ulaahi kuwaa daadanaya majaaniinu waa kuwa waalwaalan haa waa majaaniinu aw majaanuuna waa hadii luqatun shaadix ka shayaaduuna fii jamci shaydaan saasoo kale wey fa idaa sallaa rasuulullahi hadduu tukado sal lla alay slam insarafa ilayhim calayhi salatu wasalaam markuu nabigu tukado raggaasu xaggiisa aadi jira xaggooda fa qaala wuxuu dhihi jiray low taclamuuna haddaa ogtiin ragga daadanayow maa lakum waxaa idinku haday cinda allaahi ilaahay agtiisa laa axbabtum waxaad jeclaysan lahaydeen an tasdaaduu inaad sii ziyaasataan gaajada iyo baahida ilaa xagga tanaabaa cajaa'ib gaajaalkaana mar bay dhammaane faaqatan baahi faqri iyo waxaajatan baahi inaad siyaasataan baad jeclaan lahaydeen qaala fadaalat wuxuu wa ana yowmadin anuu maalinkaa maca rasuulilah baan markuu hadalkaa leeyay sal alla alay slm rawaahu tirmidi bisanadin saxiixin imaamu tirmidi ayaa warinay sanadkaas xifdu lisaan carabka oo la xifdiyo ayaa laga hadlaya hadalka xun baa laga ilaalinaya fardo cayn wey carabka waxaa lu leeyahay dhibaatada uu keeno waa dhibaato wey culamada qaar waxay dhaheen ina lisaana xayatun maskaanu halfam waa abeese gurigeedu yahay afka carabka iska ilaaliya iskuqanini marka shayga ugu muhimsan in jeel la dhigo la xabiso waa carabka lagu leeyahay aamuska nabadgelyaa ku jira hadalkana qoomama ka timaado man samata najaa baa leeyahy qofkii aamusaa waa badbaada muxuu yihi shaacirku ixfad lisaanaka ayuha alinsaanu warhooy binu aadanow insaanoo carabka ilaasho laa yal yowsan ku qaninin maxaa yeeley innahu thucbaan laa yaldaqanaka innahu thucbaan waa abeese waa masa isku cunbayr can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sala alla alay wasalam qaala ina wuxuu yidhi ina alcabda addoonku la yatakalamu wuxuu ku hadlayaa bilkelimati kelima ku hadlayaa kelimadaas wamaa yatabayan uusan u caddaanayn maa fiihaa kelimada dhexdeeda waxa hadal uusan ka fiirsan taasoo yahwi uu hoobanaya bihaa bisababihaa fi naariba ku hoobanaya abcada wax ka fogaansha badan maa bayna almashriq waalmaqrib waraxu dhac iyo kasoo bax wax ka fog in la eg buu naarta ugu hoobanaya kelime uu yidhi keliya rawaahu shaykhan watirmidi walafdu tirmidi waxaa lafdigiisu ina rajula la yatakalamu bilkelimati ku hadlaya laa yaraa bihaa ba'san dhibaato usan u arkayn yahwi waa hoobanaya bihaa bisababihaa sabciina khariif toddobaatan sano fi naari naarta dhexdooda una ku hoobanahaya wa canhu can nabi sala allah alay slam qaala wuxuu yidhi nabigu ina alcabda la yatakalamu bilkelimati ku hadlaya oo min ridwaan illaahi laa yulqii laha usan u tuurayn baalan qalbi usan u tuurayn usan danaynayn hadal iska yidhi hebel waa saas taasoo yarfacuhu allahu ilaahay kor yeelaya bihaa bisababiha darajaad kelima aadan islahayn ajar badan ka hel baa intaasoo darajaada ku helaysa oo aad tiriyo adigu aanadan uga talagelin ba ajir inaad ka hesha wa ina alcabda addoonku la yatakalamu bilkelimati ku hadlay oo min sakhadillahi ilahi caradiisa laa yulqii laha usan u tuurayn baalan qalbiga taasoo yahwi bisababiha uu hoobanayo bihaa fii jahannama rawahu الbukhaariي wالtirmidiي wlfdi wuxuu ina axadakum layatakalamu bilkelimati ku hadlaya oo min ridwaan illaahi maa yadunu usan u malaynayn an tabluqa inay gaarayso maa balagad waxay gaadhay fayaktub اllahu lahu ilahi waa u qoryaa biha bisababiha ridwaanahu ridihiisa ilaa ywmi yalqaahu ilaa maalintu la kulmay waa leeya waxa ku hesha ridaha ilaahay kelimadii ama maalinkaa tiri waina axadakum layatakalamu bilkelimati bu ku hadlaya oo min sakad ilah ilahi caradis maa yadunu usan u malayn an tabluqa inay gaarayso maa balagad waxay gaadhay fayaktub allahu calayh ilaahay wuxuu qorayaa bihaa bisababiha sakadahu caradiisa ilaa yowmi yalqaahu ilaa maalinka uu la kulmay loo carisay hadalka maalintii tir markaas qofka muuminkaa in la dacniyo la duro lama rabo dadka ku xihan in wax laga sheego xaaskiisa iyo ilmihiisa iyo kanuu madaxda u yahay iyo lama rabo waxaa uga sii daran baa yidhi kelimo nin ahlu fadli iyo ahlu diina laga sheegay oo dadku ku dayan jireen oo markaas aa wax caydada wax ka sheegto sababta caydaas waxay keenaysaa qofka in laga haro laga fogaado adaa markaa isbaaro u noqday dadkii ka hor istaagay buu leeyahy kitaabku dadka culimada iyo saalixiinta iyo wax ka sheega waa dembigooda kelimada ay dhahayaan kelimo culus weeye baa lagu leeyahay kelimooyinka khayr kale waxaa ka mid a qof baad u ergeyso u shafaacday nin awood leh markaasaa shafeecadii darteed baad ka badbaadisay dhibaato lagu samayn lahaa xabsi iyo dil iyo toogasho iyo balaayo ama khayr buu ku hel macruuf baa amadha xumaan baa reer waka nin dhunsan baa waxu sheegto ilaahay sababtaa ku hanuuni waxaa ka mid a dadka noocaasa bayidhi ragga wucaadda dadka dadka hanuuniya murshidiinta culimmada ragga rijaalu dariiq la yidhahdo culimmada dariiqooyinka wanaagsan amarka iyo ilaalinaya diinta raggaasoo dhan meesha ugu sarraysa bay ku jiraan buu ku leeyahay waman axsanu qawla miman dacaa ila llahi bay soo gelayaan wacanhu can nabiyi sala allahu aleyh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi man kaana qofkii ahada yuuminu billahi walyowmi alaakhir ilaahay qiyaamo kii rumey falyaqul khayran ha ku hadla oo liyasmud ama haamuso rawahu arba can sahli bni sacdin radia allahu canhu can nabiy sala allah alay slam qaala wuxuu yidhi man yadman lii yaa i damaanad qaadaya maa bayna laxyay labadiisa lafgarood waxa u dhexeeya waa carabka iyo wamaa bayna rijlay labada lugood waxa u dhexeeya waa cawrada adman lahu ljanna oo aan janno u damaanad qaada rawaahu shaykhan wa tirmidiyu inta ayaa ka adkaanayo ilaalin karayo oo markaa janno loo ballan qaadaa bali can sufyaan athaqaafiy radia allahu canhu qala wuxuu qultu waxaan idhi yaa rasuula allah xadithnii iga waran biamrin amar amarkaasoo actasimu bihaan ku dhego qaala wuxuu yidhi qul waxaa dhahdaa rabbi allah rabbigayo alla weeyaan famastaqim deedna toosnow toosnow hagaagsanow intaa diintii o dhan baa soo gashay bali qultu waxaan ya rasuul allah maa akhwafu maa shay kee ugu cabsi badan takhaafu calaya aada iiga cabsanaysa qaala fa akhada bilisaani nafsii buu nabiga qabtay isagaa carabkiisa qabtay uma qaala wuxuu yidhi haadaa kaas carabkaa iska ilaali carab un baan kaaga cabsanaya maxaa yeele xan xusku dirid shahaadatu zuur been dad wax laga sheega nasabkooda waxaasoo dhan carabkay ka imaanaya xooyin culus weeye can cuqbata bni caamir radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qultu an yaa rasuula allahi ma najaatu badbaada maxay tahy qaalana wuxuu yidhi amsig calayka lisaanaka carabkaada qabo daa badbaado rabti walyasacka beytuka gurigaaduna waasaca ku noqo gurigaada joog waabkii un oy calaa khadiicatika gefkaadana u oy dembigaa la timid taa la ilmee taa un laha lagaa helo badbaada wato marka waxaa lagu leeyahay carabka hor saas ku ilaalisa walyasacka baytuka noloshaada u soco wey ama qof kaloo addoommada ka mida maslaxaddiisa arrimaha ansaas ama guri guryaha ilaahay ka mida u soco ama cilmi sharciya arrimaha dane can ibni cumar radi allahu canhu an nabi sala alla alay slam qala wuxuu nabi laa tughiru lkalaama hadalka ha ku badinina bigayri dikri illahi dikriga ilahay hayrkiis waxaan dikri ilahi ahayn hadalka ha ku badin waina karata alkalaama hadalka badidiisu bigayri dikri illahi lagu badiyo qaswatun lilqalb qalbi qalayl wey wain abcad annaas dadka kan ugu fogaansho badan min allahi ilahayna alqalbu lqaasi waa qalbiga qalalan qalbiga qalalan weeya can umi xabiibata radia allahu canha can nabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nabi wuxuu kullu kalaami ibni aadam ibni aadam hadalkiisa dhammaantiis calayhi dushiisa weeya hadal kastoo adhahda aday dhib kugu ta laa lahu isaga uma aha wax faa'iida ilaa amrun amrid bimacruufin wanaag oo amro ow nahyun reebid can munkarin ou reebo mooyaane ow dikrullaahi tacaala iyo ilaahay xuskiisa mooyaane intaa waxaan ahayn oo dhan adiga dushaada wey calayhi wey haddaa laakiin cibaado iyo daaca iyo irshaad iyo naseexay ummadda u sheegtid waxyaalaha waaweyn oo la kaydsada wey can abi saciidin radi allahu canhu can inabiy sala allahu alay wasalam qaala wuxuu nabi idaa asbaxa ibnu aadam markuu waa bariisto fa ina alacdaa'a xubnaha kullahaa dhammaanteed tukafiru waxay u khuduucaysaa allisaana carabka xubnuhu carabkay u khuduucaya waa waa is waa ismiskiininayaan inta xubin jirkaada carabkaasaa laga baqaya fataqulu xubnuhu waxay dhahayaan adaan maqlayn ittaqi illah waroy carab oo ilahay ka cabso fiinaa dhexdayada a annaga dartaya ilaahay uga cabso ilaahay nooga ba fainamaa anagu fa inamaa naxnu anagu bika adigaan ku naha macnaha kaama fakan karno adaa hogaamiye noo ah fain istaqamta haddaad toosnaato adiga caraba istaqamna annaga inta yada kale waa toosnaanaynaa wain icwajajta haddaa qalloocatidna icwajajnaa waan qalloocanayna carabku kaas subax kasta saa weeyaan can mucaadi bni jabalin radi allahu canhu can nabiy sala alla alay slam qaala wuxuu yidhi nabi man ay man cayara qofkii ku ceebeeyey akhaahu walaalkii bidembi dembi walaalkii bidembi ku ceebey wuxuu yidhi waxa waxa waxau sameeya lam yamut isagana ma dhinto xataa yacmalu dembiga kale ilaa camal falo wax ku dhacayaa wey laguma ceebeeya dadka xumaanta waa looga naseexeeya hadduu ka toobad keena wey kaa ku ceebeynaysa waxaa dhici ka dhah haddii kale kii wax ceebeynaya inuu ku dhaco intuusan dhiman hadduusan ka toobadkeeni weli xumaanta ku jiro dee waa la dhihi karaa waxaan ka baxo waxaasaa samaysaa xumaanta iska alaali balaayada iyo fitanta iyo dagaalada meelaha ka jiraan haddaa dhahda waxaa islaynaya oo dad aan wax garanayno lo oho weligood caqli keeni mayaan waxaa laga yaabaa kuwa saala ina marka dambena kusoo wareegto oo iyagana sidoo kale ku dhacdo balaayada qola dhibaatada haysa wax dhaa ilah ka dulqaad kaliya can waasilata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yihi nabigu laa t waatana laa tudhiri shamaatad farax ha daahirini liakhiika walaalka inaad dhibaatada haysa macnaha aad ku faraxsanta fa yarxamuhu llahu markaa ilaahay isaga u naxariiso wayabtaliika adigana kugu ibtilayo dhibaatada iyo fitanta iyo dagaalka iyo sharka iyo waxa uu ku jiro ya taas ha u muujin inaad raalli kada ku farxsanta waxaa dhici kadha in ilaahayna isaga ka saaro adigana kugu ibtileeyo khatar weeyaan walaalkaada waxa weeye dhibaatada haysata wey hataa hadduu doono col kula ah balaaya hadday ku dhacdo walaalka xataa awal cadaawad idinka dhexaysay waa saxa dhihin waa waa waa ku habboona ha ku farx dhibaatada ku dhacdo haddii kale in laga shaafiyo adigana kugu dhacda dhacaysa rawaa hadi sabcata toddobada xadiisa ugu dambaysa waxaa weriye atirmidiy imaamu tirmidi baa wariyey nasalu llaha tawfiiqa ilaahay waafajin baan weydiisanay limaa uuna waafajiya yuxibu uu jecel yahay wayardaa aamiin faa'idat wuxuu yidhi shiikhu sharcigeen maxaa ka wanaag badan maxaa ka naxariis badan maxaa ka qurux badan maxaa yeelay sharcigeennu wuxuuna ka reebayaa hadalka xun iyo tilmaamaha xun waxa xun oo dhan baa laynoo diidan yahay laakiin hal cibaaro layno kuma diidana hal qaab layno kula hadlin qaabab kala gedisan ciwaano kala gedisan mar waxaa la dhahayaa cinwaan ulkadib waxaa la dhahayaa war beenta iska ilaasha marna haybada iska ilaasha xanta haybada iska ilaasha mar waxaa la dhahayaa namiimada iska ilaasha mar waxaa la dhahayaa yemiinta faajirada iska jir mar sharciga wuxuu dhahayaa shahaadatu zuurka iska jir mar wuxuu dhahayaa warqadaf waxa qadfinina mar wuxuu dhahayaa dacniga iska ilaali mar wuxuu dhahayaa isceebaynina mar wuxuu dhahayaa faraxa muujinina walaalkaa dhibaatada hadba siba ciwaan baa laga cabiraya macnaha iyadoo isku meel loo socdo waa ka tilmaamaha xunxun baa la iska ilaalinaya tilmaamaha wanaagsan baa la rabaa in lagu tilmaamo allahuma ascidna ya raxman ya da ljalaali wاlikraam aamina walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wallah subxana wa tacala alam